إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii rawdaة الأnwاar fي siiraة النبي المkhtaar لشheekh saفiي الرaحmaan almubaaرaka furi waxaan soo gaarnay cuwaanka uu shiiku yidhi dacwaة الإسlاam fيi yrib dacwadii islaamka oo ka socota magaalada yarib la dhihi jiray markii dambe nabigu u hijroodanaada madiina madiinatu rasuulilaahi loo yaqaan magaaladaas dacwadii oo ka socota ayaan soo gaarnay oo baycatulcaqabati aluulaa ayaa darsigeennii hore aan ku soo akhrinay dacwatulislaam islaamka yeeristiisii dacwada oo fii yariba yariba dhexdiisa ahaatay dacwatulislaam islaamka yeeristiisii fii yariba yarib dhexdeeda ayay ahaatay falamaa rajacuu markay laabteen raggii beecada nabiga la galay sala allahu calayhi wasalam raggii waxa weeyaan beecada la galay baycatulcaqabati aluulaa waxa weeyaan raggii beecada nabiga la galay sala allahu calayhi wasalam markii ay laabteen falamaa rajacuu markay laabteen ilaa yariba yarib waa magicii horeo madiina yarib markay u laabteen bacaa waa diray bacaa nabigu waa diray macahum la jirkooda muscab ibni cumayr muscab ibni cumayr ayuu nabigu diray sala allahu calayhi wasalam oo uu yidhi raac ilaa iyagii waa dad haddeer islaamay oo islaamka haddeer fahmay waxay u baahan yihiin markaa qof culummaa oo diintii oqoon dheeraada u leh oo diintii waxa weyn ayagana bara dadka kaleeto loo tegaayana waxa weyn diintii u sharaxa ilaa qofka xataa laftirkiisa diinta soo gelaya usharaxidiisa waxay u baahan tahay qof waxa weyn fahamsiin kara oo haddii qof iska ibtidaa yidhah waa sharxa waxa dhacda inuusan aad uga dhaadhici karin laakiin qofka caalimka diinta islaamka ku ah markuu u sharxo wuu fahamsiin karaa marka dadka cusuboo hadda soo islaami rabo oo iyo kuwaan islaamin iyo waxa weeyaan in loo sharaxo diinta islaamku nabigu u diray iyo kuwii islaamayoo la barayo marka nabigu waa diray la jirkooda musxab ibnu cumayr muxuu ugu diray liyuqri'ahum alqur'aana liyuqri'ahum inuu u akriyo alqur'aana qur-aanka macnaha qur-aanka inuu baro wa yufaqihahum inuu fahamsiiyo fi diini diinta kuwaan horta soo islaamay inuu qur-aanka baro oo diinta fahamsiiyo ilaa aslulcilmi waa qur-aanka oo diinulislaam cilmigeeda asal waxa u ah qur-aanka welidaa sidaas daraaddeeda qof kasta oo doonaya diintii nabiga lagu soo dejiyey inuu si saxa u fahmo waa inuu qur'aanka tafsiirkiisa ka bilaabo cilmiga cilmi oo dhan waa inuu tafsiirka ka bilaabo sunnada nabigana waa inuu akhristo haddii uu mid ku gaabsado ma dhici karto inuu si sax u fahma labadoodaas waa inuu isla bilaabo oo qur'aanka tafsiirkiisa oo asalka cilmiga ah iyo sunnada nabiga oo xadiidka oo ah bayaanintii qur'aanka iyo dheeraad weliba marka inuu qur'aanka u akriyo wa yufaqihahum oo uu fahamsiiyo fi diini diinta wanazala wuxuu ku degay marka ninka musxab ibnu cumar maadaama uusan meesha u dhalan wuxuu u baahan yahay qof uu ku dego oo hayo mas-uuliyaddiisa ilaaliyo oo uu marti u yahay wanazala wuxuu ku degay musxab ibnu cumayr calaa abi umaama saxaabiga kunyadiisa laraa abi umaama magaciisa lana laraa ascad ibnascad ibni zuraara saxaabigaasuu ku degey wa nashitaa firfircooni ayay u wadeen fii nashri lislaam islaamka faafintiisa wa nashita way ku firfircoonaadeen fii nashri lislaami diintii islaamka faafinteeda si firfircooni leh ayay u faafiyeen wa baynamaa waqti humaa labadoodii fii bustaanin ay aseenda ku sugan yihiin bustaanka waxaa la ihahdaa beerta laba sifo markay leedahay acrabay la hahda bustaan derbi waa inuu ku wareegsan yahi geedo waaweynna waa inay leedahay laakiin beer oo waxa weyan xoogaa galleey ha la saaray ama xoogaa masaga ama xoogaa dibiira ama se xoogaa waxa weeyaan sareen ama qamardi lama yidhaahdo taasoo kale aseendo aseendada waa beer inta derbina lagu wareejiyey geedana ka soo dhex dhasheen oo geedaha waaweyn lahoo sidaas waxa weyaan geedahaas waaweyn ee ama timirta amase waxa weeyaan geedaha lamidkaah oo kaleeto iskaleh ama waxa weeyaan muuskii oo kaleeto cambihii oo kaleeto limoonkii oo kaleeto geedahaas waa weyn leh taasaa la yidhahdaa asembo taasaa waxaa la yidhahdaan rabaa waxa weeyaan bustaan astemda waa soomaaliya wa baynamaa waqtihumaa labadoodii fii bustaanin aseenda ay ku sugan yihiin id waqtigaas qaala wuxuu yidhi raiisulaws ra'iisul aws reer aws nimanka carbeed ee madiino deganaa laba qabiilay ahaayeen qolana waxaa la dhihi jiray khasraj waa nimanka ugu badnaa nimanka kalena waxaa la dhihi jiray aws markaa dad haddee dhaqan lohay ahaayeen oo kala dambay lahoo nabadoon tolku ka dambeeya leh qolo walbaaba marka ra'iiskii reer aws oo la dhihi jiray magaciisa sacad ibnu mucaad ayaa wuxuu ku yidhi libni camihi ina adeerkiis usayd ibnu xudayr oo laftigiisu nin aad u muuqdo mas-uula ahaa ina adeerkiisna ah uu wuxuu ku yidhi alaa taquumu miyaadan u istaagayn ilaa haadayni rajulayni labadaa nin alladayni labadaasoo atayaa yimaadeen yusafihaani xaalay caqliga ka luminayaan ducafaa'na mangaabteen waxa weeyaan labadii saxaabi oo waxa saxaabigii martiga ahaa ee muscab ibnu cumayr iyo saxaabigii martiga loo ahaa ee ascad ibnu zuraara ayaa waxa weeyaan meel beerahay tageen fariisteen markaasay inta dadkii waxa weyan beertaas iyo dhulkaas deganaa ayay dacwadu u sharaxayaan dadkiina meeshii haddii la yidhahdo banu aadanka hadii la yidhahdo meeshaan kelimada laga jeedo dadaw aadan markuu arkay marka sacad ibnu mucaad waxay qaraaba yihiin oo qaraabanima kala dhaxayda waxa weeyaan ninka la yidhaahdo ascad ibnu zuraara wuu ka xishoonaa marka ninkan in adeerkiisa iska xishina marka wuuna ka xishoonaa ninka inuu toos isagii u muwaajeeyo ma rabo oo asaga uga hor yimaado mabdaa uu wadana waa diidan yaho in la joojiyuu rabaa marka si uu labadii danood iskugu gaaro usayd ibnu xudayr u dira oo u yidhi niho maa inta u tegtid labadaa nin oo xoogaa dadka mangaabta naga lumila kolle qof caqlilu raaci maaye dadka mangaabtahay naga luminayaane maa nagala hadash khalaas eebadiisuu qaata waa dhaqaaji usayd ibnu xudayr marka wuxuu ku yidhi usayd ibnu xudayr alaa taquumu miyaadan u istaagayn ilaa haadayni rajulayni labadaa nin alladayna labada atayaa u yimaade atayaa yimaadeen yusafihaani xaalay caqliga ka luminayaan ducafaa'na mangaabteen dadka waxa mangaabta ah oo dumarka iyo caruuraha iyo kuwaasay rabaan inay naga baadiyeeyaan oo fatasjurahuma aad naga canaanato markaas oo fatasjurahumaa aad canaanato fa akhada usaydun usayd wuxuu qaatay xarbatow eebadiisa xarbada waxaa la idhahdaa ul oo fooda waran yar ku leh waranka dheera ma way ka gaabanta waranka dheer ma aha waa ul yaroo feeda bir yar ku leh waxooga dhulkana saas loogu muto dadkana lagu mudo markii lala dagaalamaayo marka ul yaroo fooda bir ku leh waayo eebadiisiyuu qaatay marka xarbatow eebadiisii ayuu qaatay wa aqbala waana qaabilay ilayhimaa labadoodii musxab ibnu cumayr iyo sacad ibnu waxaa rabaa ascad ibnu zuraara ayuu xaggoodii aaday oo uu qaabilay falamaa ra'aa markuu arkay hu ninka la yidhahdaa usayd ibnu xudayr markii uu arkay ascad ascad ibnu zuraara weeye isagu waa kala yaqaan waa nin deegaanka u dhashay isagoo soo socda markuu arkay ninkan waa nin caanaho la yaqaan oo waxa weeyaan haddii uu kula dagaalamana dhib keenaya haddii uu ayidoo mabda'a qaatana wax taraya weeye waa nin la yaqaan wey marka ascad ibnu zuraara indhaha ku dhufta isagoo usayd soo socda falamaa ra'aa markuu arkay hu usayd ascad qaala wuxuu ku yidhi limuscabin muscab wuxuu ku yidhi haadaa sayidu qowmi waa kanaa ninkii tolkiis madaxda kaa ninkaan soo socdaa waa nin qabiilkiisa magac iyo ku dhex leh oo waxa weeyaan hadduu diintan islaamka qaato wuxua raacaya tolki iyo qabiilkiiya raacaya qad jaaaka waa kuu yimid adoo meeshaad iska fadhiya ilaahay keenay fasduq illaaha fiihi ilaahay ugu run sheeg ninkaas macnaha qalbi khaalisa diinta ugu sheeg ninkaas ma ogtahay qofka diinka sheegaya laftirkiisu haddii uusan ikhlaas iyo waxa weeyaan tadaruc badan iyo isdullayn badan uusan ku sheegin waxa weyan kelimadiisu baraka ma yeelanayso wax baraka yeelan mayso waxaa la rabaa qofkan diinka sheegaya inuu asagu qalbi khaalisa ku sheego oo uu ilaahay ugu tadarucayo oo uu ilaahay iskugu dullaynayo markaasaa kelimadiisu ay yeelanaysaa qiimo walidaa saas daraaddeeda cajaa'ibka islaamka waxaa ka mid ah maadaama masaajidu tahay xarunta laga faafiyo culumta islaamka ee nebi maxamed ka faafi jiray saxaabadiisuna ka faafi jireen ayna ka soo takharuji jireen waxa weeyaan caalimiintii sunnada masjidka qofku markuu usii socdo nabigu dadka wuxuu baray inuu ku ducaysto o yidhahdo allahuma ajcal fii qalbii nuura ilaahow qalbigayga nuur yee wa fii lisaani nuura wajcal fii samci nuura wa fii basari nuura wa min fawqi nuura wa min taxti nuura wa can yamiini nuura wa can shimaali nuura ilaa aakhiriha oo dhammaanteed uu qofku ilaahay ugu tadarucayuu leeyahay allow carabkayga nuur yee oo qalbigayga nuur geli oo dhagahayga nuur geli oo indhaha nuur yeel oo kor nuur iga yeel oo midigtayda nuur ka dhig oo bidixdayda nuur ka dhig oo waxa weeyaan aniga dhan nuur iga dhig saas inuu qofku usoo ducaysto markaas ilaah uu qofku usoo tadarucay kelimad ikhlaasa uu sheega kelimadaasu taiira inay yeelatay u badanta laakiin waxa weeyaan saad fadhi ku diri jaqjaqjaqjaqulehad haddaad tiraa bismi llah alxamdulilah waxa weeyaan kelimadaadu tanag la garaacayo kama duuna badanaa kama duuna kama duuna adoo soo weysaystay ilaahay soo bariyey soo ducaystay waa inaad kelimad aad ilaah ugu tadarucday ee ikhlaasa aada gudbida kelmaddu markaasay waxtar yeelataa markaasay waxtar yeelataa wuuna dareemi karaa ayu qof oo diinka ilaahay akrinaa wuu dareemi karaa markuu asagoo ilaahay soo baryey oo soo tasbiixsaday oo soo ducaystay uu yimaado iyo siduu usoo sheekaysayay inta waddada kusoo sheekaysa haduu soo fadhiisa inay kala duwan yihin sa wax shaqa isku lahayn labada kelimo ka soo baxay inaysan shaqa isku lahayn marka wuxuu yidhi ilaahay ugu run sheeg ninkaas qaala muscab wuxuu yidhi in yajlis hadduu fadhiisto ukallimhu anna waa unla hadli doonaa hadduu fadhiisto hadde hadduusan fadhiisana walaadan ku qasbi karin laakiin hadduu ninku wada hadal ogolaado inuu wax dhegaysto ogolaado waa unla hadli doonaa wa jaa waa yimid usaydun fawaqafa calayhima waa soo dul istaagay wa qaala wuxuu yidhi maa jaa bikuma ilayna maxaa noo kii keenay maxaa noo kiin keenay dagaalkaas canaantaasu ku bilaabay maa jaa bikumaa ilayna maxaa noo kiin keenay tusafihaani xaalad caqliga ka luminaydaan ducafaana mangaabteen sheega sababkaas ictazilaana naga fogaada in kaanad lakumaa bianfusikumaa xaaja haddaad naftiinna dan ka leedihiin dee naftiinnu qiima ina kugu fadhido naga fogaade intaasu ku yii naga fogaade waxa weyaan maxaad iigu goodinaya maxaa iigu hanjabayda iyo muran iyo fadhi kudirid iyo waxaas ma ahan dariiqada ducaadda waxaas u goodi iyo naftaada haddaad doonayda meesha cagaha ka qaad waxaad igu dhaara iyo kuma bilaabo horta i dhegayso waxa aan sheegaayo dhegayso hadday ku qanciyaan waa sidii aan rabnay hadday ku qanci waayaan waa kaa tega waa kaas usluubka dacwata hadday ku qanci waayaan kugu khasnaysa intaan ka baxa kaliya iga dhegayso intaasaad leedahay intaasaad leedahay fiiri ictazilaana naga fogaada in kaanad lakuma hadday idinkugu sugnaatay bianfusikuma nafyaalkiina xaajatun waxdana daad naftiinna dan ka leedihiin ordaha naga taga fa qaala muscab wuxuu yidhi awa tajlisu ma fadhiisanaydaa fa tasmacu ma dhegaysanaydaa fa in radita haddaad raadin ku noqoto amran arin ari qabiltahu waa aad aqbalee wain karitahu haddaad nacdana kun faxanka waa lagaa daynaa maa takraha waxaad dhubsanayda xataa fariiso ma dhihin maahan fariiso fariiso na dhegayso baad raalli noqoto wana raace maaha u fiirso hadalku siduu qoranya wuxuu ku yidhi awa tajlisu ma dhici karta inaad fadhiisato waa istifhaam ilaa fariisataa tiraa waa amar ninkan waxa wenkibisaan afka ka burina haddaad amar siido waa dagaal bilowgiisa haddaad amar ku bilowdo ee wuxuu yidhi ma dhici karta inaad fadhiisato waa istifhaam awa tajlisu ma fadhiisanaydaa uu yidhi fa tasmacu ma dhegaysanaydaa dhegayso maaha waa isku cadfan yihi fa in radita haddaad raalli noqoto amran arin haddaad raalli ku noqoto qabilta waa ad yeele oo haddaan arrintaa wadna aad ku qanacdo waad raace wa in karitaw haddaad nacdana ku facanka waa lagaa reebaa maa tagraha waxaad dhibsanayda waa kaasa usluubka saxaabada faqaala wuxuu yidhi ansafta alla ilah cadaaladaad noo samayday ir ninkii markaas waa gaal laakiin hadalkan waa hadal quluubta xataa fogaatay soo jiidanay insaaf iyo dhimrin meesha ugu dambayduu jooga wuxuu yidhi cadaaladaad noo samayday qofkii ku yidhi war waxaan wada hadday kula wanaagsanaadaanna ila qaado hadday kula xumaadaanna waa kaa daynaa wuxuu yidhi qofkaas insaaf iyo cadaaladu ku hadla saasuu yidhi wuxuu yidhi ansafta cadaalad ayaad samayday warakasa waa mutay xarbatu eebadiisii eebadiisii ulka ku mutay wajalasa waana fadhiistay fakallamahu waxaa la hadlay muscab muscab bilislaami diinta islaamka kula hadlay diinulislaam u sharaxay wa talaa wuxuuna ku akriyay calayhi korkiisa alqur'aana qur'aan waa kaasaa dacwadu waa inaad qur'aan iyo xujaj aayaad adilla waa inaad keentaa maahan qisas qubanaa inaad dadka ku dul akrido saasaa la yidhi waayo halkaas ka dhacday saasaa dhici jirta sheeke iska qubanaa maahan dadka inaad u sheegto diinulislaam haddaad ka tarjamaydo waa inaad adilla sheegtaa allaa yidhi nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam saas waa inaad wax ugu caddayda aayaad qur'aan uu ku dul akriyay fastaxsana wuu wanaagsaday usaydun usayd diin alislaam waa la wanaagsanaaday diinta islaamka waa ku qancay wactanaqahu waana qoor gashaday macnaa waa islaam wactanaqahu qoortuu gashaday macnaa waa islaam waa qaatay wey qofku markuu diin qaata la yidhahda ictanaqahu qoortuu gashaday macnaha waa qaatay wa shahida wuxuuna qiray isagoo goortii fadhiya shahaadat alxaqi shahaadadii xaqa ahayd macnaha ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna maxamedan rasuul lahi ayuu qiray islaam markii daaciyu noqdo sidaanay ahaayeen saxaabadu waxaan oo maaragtay waxa weeyaan oo damboo haddeer dimuqraadiyaddu keentay oo ah qof walba inaad la noolaa kartaa la rabaa waa in dad qofka la baraa lagu tarbiyeeyaa qofka ka mabda'a duwan inuu la noolaa karo waxaaga haysto qofka kalena wixiisa ku ixtiraam waxa weeya waa kufri iyo dalaal laakiin saxaabadu waxay ahaayeen waxa markay soo islaameen mabda'an uu aamino inuu isla markii dhaqaajiyo oo ummadda kala gaarsiiyo marka housan islaaminna dadadnimo lahay ahaayeen oo wax diida oo wax ay ka soo horjeedaan diidaya laakiin waxaan mulcmaalocuda ah ee waxa weeyaan ti inta laysku dho la caddeeyo nifaaqa ya xadaaradda nifaaqa ha wax iska shaydaana un shartiisaan iska ilaali ayuu leey marka xagga ka baxo taas waa nifaaq haddaad munaafaqnimo maqasho waa noocaas taas lama rabo isla markii markuu shahadatulxaq qiray koruu ka carab ninkii saaxiibkaa ku soo diro ku yidhi nimanka tawxiidka wadaa dadka caqliga ka lumina bal horta kii ka gaarsiiy ilaa ninkaas waa ka sii madaxsan yahay isaga qowlkiisuna ka adagi kiyuu u cararay isla markiiba fiiri kiyuu u cararay uma rajaca usaydu waa laabtay wakhtaala wuxuu u xeeladaystay liyursila ilayhima inuu u soo diro sacd ibnu mucaad sacad ibnu mucaad inuu soo diro xeelad u sameeyma niyo waa soo islaamay ee kaala soo dhegayso ma dhihin hadduu yidhaahdo waxawaayan waa adigii miyaal ku duubsadeen waad nagala tag waxaad waaduu dhihi kara isagiina kuma qanci karo diinu islaam hadduu islaam soo ma jeedid laakiin wuxuu go-aansan wuxuu jira bal goobta ha tago adiguba goobta adoo dagaal u socdaad aad ku tagtaye balasna asagoo ubrinaayoo dagaal u socda xataa dir ee horta goobta tag ma og tahay meesha diinka alle lagu akrinaa khayraa yaalla weligaa meel khayr diin ilaahay lagu akrinaa waa la taga waa la fadhiistaa meesha diinta islaamka lagu akrinayo waa la tagaa waa la xaadiraa fiiri ninkaas dagaalu u yimi fiiri goob diinta lagu akraa soo ma muxuu ka faa'iiday inuuba islaamay oo naar uga badbaaday kii kalena wuxuu go-aansaday inuu isla keeno marka goobta xalaqada ah ee diinka alle lagu akrinaa waa meesha raxmadda ilahay kusoo degto siduu nabigu sheegay sala allahu alay slam meeshaasaa la keenaa qofka qalbiga ka buka baynamaa adugu haddaad u sheegto horay muran inuu ka bilaaba dhacdo laakiin qofka adag ood og tahay inuusan xaqa iyo sunada iyo tawxiidka aqbalaynin adiga meeshaad kala murun waaa ka ina tirada bal kaale miyo bal wax meeshaan kuwa joogaan aragna bal kaale ila arg waaa bal horta soo arag xataa haddii waa uu sharka aaminsan waa la ha horta sharta waa la arkaa moogta wixii markaad ogaataa wax laga sheegaa soo maaha kaale horta shartooda ad aragtay meesha ka waxay sheegaan ah kaale bal ila arg yaan hadhow lagaaga sheekayna bal kaale soo arg intaasaa muhiim intaasaa muhim waxtaala waa xeeladaystay liyursila ilayhima inuu soo diro in badan oo keliga aan adiga kaa qaadayn markaad diinta u sharaxdo meel xalqaa oo diinka ilaahay lagu aqrina markuu yimaado hore inu ka fahmaa dhaca in badan marka qofka ba intaad la murmi laheed kaligaa waxaa in badan ka feecan inaad geydo goobta xalaqada wa khaasatan qur-aanka meelaha lagu aqrinaahoo kale oo waxa weeyaan qur-aanka tafsiirkiisa lagu bayaanina ama xadiidka nabiga sala allahu alay slam maxaa yeele kuwaas waxyeynka waa wix ilahay ugu talagala ummadda in lagu badbaadiyo oo ummaddan diin looga dhigo marka wuxuu u xeeladaystay inuu soo diro labadaa nin u soo diro sacd ibnu mucaad fa qaala lahu wuxuu ku yidhi kallamtu rajulayni labadii nin waa la hadlay fa wallaahi allaan ku dhaartaye maa ra'aytu bihima ba'san balaayana kuma arag isaga hadda markaan waxaa laga wada hadlaa inay ka tagayaan meesha inaysan ka tegayn qaabkaas ula hadla waa wada hadalnay nimankaas dhibaatana ma arag waqad nahaytuhuma waana ka reeba arrintii naga daayaanido dadka naga baadiyaynina arrintii waa kala soo hadla ilaa arrinta u dir hadduusan soo qaban wax ka dhegaysa maaye nimankii arinta waa kala arrintiis waa kala hadlay laakiin kayraa ka dambeeyey oo been sheegi maayade wuu kala hadlay waana ka naga tagana waa kii yidhi soomaa bal waaba u dhaartay soomaa marka maaha been wuxuu sheega waa run waqad nahaytuhumaa waxa weeyaan waan ka reebay arrintaas faqaala waxay dhahdaan nafcalu waa yeelaynaa ma axbabta waxaad jecesha hadal mujmala waxaad rabtaan yeelaynaa illa waa ku yidhi haddaad raalli noqotana waxa weyan hadda waa okay haddaad raalli noqodana kaa tegayna marka waxaad rabtaan yeelayna meesha waa ta hadalkaas hadalku waa runtiis waxaad rabtaan yeelayna waaye laakiin sida uma tafakirin marka weligaa been lama sheeg lakiin hadal qurxoono markaas ad qofka ku wadaydo waa okay marka wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi waqad xuditu laakiin arrin qatarahaba la ii sheegay niyo arrin qatarahaba la ii sheegay waxay qaraaba yihiin waxa weeyaan ascad ibnu zuraara saan sheegnay qaraaba yihiin wuxuu niyaho qolo waxaa la ii sheegay ascad ibnu zuraara inay disho rabto oo adiga kugu xumaynad weli oo rabaan badbaadida adiga inaadan wax badbaadi karin inay ku tusaan carabtana ma ahayn waxaan oo ardaasha ah oo dadkaan oo kaleeto ee qofku qofka uu yidhaahdo anaa qofkaas badbaadiyey haddii qofkaas lagu xadgudbo geeriy geeridaa uga ficnin marka wuxuu ihi waxayga rabaan ammaanadaada inay buriyaan ninkaas ascad ibnu zuraaraa ood adugu ammaan gelido ninkaas inay dilaanay rabaan qolo saasoo nimanka adayna kugu xumaynaayo markaasuu yidhi maanay igu xumaynaaya hubkuuqaa markaasuu yidhi haddaan tagaa hadday dili karaan dili goobtiiba aad alas qaabkaasuu ku keenay fiiri wuxuu yidhi waqad xuditu waxaa la ii sheegay waxaa dhahay usayd ibn xudayr uma qaala usayd wuxuu yidhi waqad xuditu waxaa la ii sheegay ana bani xaarisa nimanka reer bani xaarisa kharajuu inay soo baxeen ilaa ascad ibni zuraar ay u soo baxeen liyaqtuluuhu si ay u dilaan sababtay u dilayaana waxay tahay liannahu ascad ibnu khaalatika habaryarta a dhashay waa ina habreedka habaryarta a dhashay fa yuriiduuna waxay doonayaan an yukfiruuka inay ballankaaga buriyaan akhfara waxaa la ihahdaa naqada alcahd ballanqaadka ad u ballanqaada ninkaas inaad ammaan gelinaydo ood difaacaydo tiyay rabaan inay buriyaan ballankaaga iyo amnigaagii rabaan inay buriyaan saasay rabaan faqadiba waa cadhooday sacd ibnu mucaad waa xanaaqay wa qaama waana istaagay ilayhim aan labadooda xaggooda u istaagay oo ascad ibnu zuraara iyo ninka la idhaahdo musxab ibnu cumayr xaggoodii ayuu u dhaqaaqay mutaqayidan xaalo uu yahay mid u caraysan fa facala wuxuu sameeyey maxawla jirkiisa muscaban muscab mila maa facala wuxuu ku sameeyey o kale mila maca usaydi mar alla markuu cagaha dhiga isagoo ugrina ay idhahdeen ma dhici kartaa waxayna inaad fadhiisato oo aad waxa weyna dhegaysato waa hadlayna daad raalli ku noqoto waa aqbalaysaa daad ku raalli noqo weydo waa lagaa dayna waxaad dhibsato ma dhici kartaa inaadna dhegaysato intaasay ku yidhahde markaasuu yidhi cadaaladaad noo samayd inta waranka muti eebada muti intii fafacala wuxuu sameeyey macahu sacadla jirkiisa muscabun mila maa shay wax lamida facala uu sameeyey maca usaydin fahadaahu llahu ilaaha ku hanuuniyay lilislaam faaslama waa islaamay wa shahida wuxuuna qiray shahaadat alxaq qiritaankii xaqa ahaa uma rajaca ilaa qowmihi mar alla markuu islaamay waxa weeye balaayo biyo iskala qoyayda maaha waa wax damiir le iyo dadnimo markuu islaamay asagoo hal kelimadaa ka soo baxo tolkii isugu yeehay rag iyo dumar markaasuu yidhi war maxaan dhexdiina ka ahay horta markaasaa la yidhi waxaa tahay ninka noogu fadliga badan sayidkeennina waa markaasuu yidhi wallaanan la hadlayn qof nina iyo qof dumara midna ilaa aad ka islaamtaan hal qof wallaanan la hadlay war nabadoonka islaam haddaan la islaamin hadli maayo halla islaam kulli waa islaami hal nin maahan waa qabiilkii o dhan waxaasaa nabadoona soo ma jeed qabiilkii o dhan rag iyo dumar wallaahana midna la hadlin idinka hor islaami haddaan qiimo dhexdeena ka lahay maogta ummadda isku xirnaanta wax qiimaa leedahay hadday ummaddu wax iska fawdaantoon nabadoon lahayn oon qof ay ka dambeeyaan la aragoo qof walbaaba madaxiis u socdo col iyo nabad midna wax kama galaan maxaa yeele yaa lagaa hadlaaba laakiin ummaddu hadday isku xihan tahay waxa weeyaan shar iyo kayrba waxbay ka galaan fawdadu wax kayra male sidee soo ma jeedin khalaas halkaasay jufadu ka dhasho dhan maalinkaasa islaamka rag hal ninaa ka haray ninkiina waa dambu islaama marka islaam markii uu islaamay faaslama waa islaamay wa shahida waa qiray shahaadat alxaqi uma rajaca waa laabtay ilaa qowmii tolkiis faqaala wuxuu idhi yaa banii cabdilashal jufadaasu la hadla yaa banii cabdilashal reer banii cabdilashalow kayfa taclamuuna saad u taqaanaan amri aniga arrintayda fiikum dhexdiinna arrintayda saay inan la tahay dhexdiinna qaaluu waxay dhahdaan sayidunaa annaga sayidkeenniya tahay wa afdalunaa ka noogu fiicanna waa tahay ra'yan xagga talada iyo caqliga qaala wuxuu idhi sacd ibnu mucaad fa ina kalaama rijaalikum raggiinna inaan la hadlo wa nisaa'ikum dumarkiinna inaan la hadlaa calaya xaraamun xaaraama iga ta xataa tu'minuu ilaa aad rumaynaydaan bilaahi allah iyo warasuuli rasuulkiisa ilaa aad alla iyo rasuul rumaydaan rag iyo dumar inaan inla hadla xaaraana iga ta famaa amsaa ma galabaysan oo ma hadeen qoraxdii uma dhicin maantaas fiihim dhexdooda rajulu nin wala mra'atun qof dumara midna ilaa musliman xaalu yahay nin muslima iyo muslimata gabar muslimada maaha hal qof qoraxdu uma dhicin ilaa rajulu nin maahane rajulkaasoo waaxidun keligiisa rajulkoo ismu magaciisa yahay alusayrim aa la idhahdaa alusayrim waa ninkii dhintay isagoon tukan jannadana gelayo wey alusayrim ta'akhara islaamuhu islaamnimadiisu dib ayay u dhacday ilaa yowmi uxud maalinta uxud intii laga gaaro maalinka uxud ayuu gaaray uma aslama waa islaamay sanadii saddexaad wey hijriyada uma aslama waa islaamay wa qutila waa la dilay shahiidan xaalu yahay mid diinta alle loo dilay fii sabiilahi jidka alla lagu dilay qabla an yasjuda lilaahi intuusan ilaahay u sujuudin sajdatan macnaha labada gaarin waqti salaadeed waa islaamay dagaalkiiu galay intaan salaaduma ku waajibin alla dilay marka ee macnaheeda maahan tahay ku salaadu ahaa janama galo waa gaal ee waxaw ninkaanu waa islaamay dagaalkiiu galay salaadii oon waktigeediiba gelin oon laguma yeelan ilaahayba waxaw shahaado siiye marka salaad la-aanta awl ka war haddaad kanoo kale u daliishato taaku salaad waa muslim waa kana waa edab daro inaad saxaabadii waxa wey taaku salaad ku tilmaanto waktigiiba lama gaarin marka waa noocaas marka qabiilkaasoo dhan saas u badbaadiyey ninkaas nabadoonkaas marka nabadoonnada noocaas oo kale waa waxa weeyaan qofku inuu fakero inuu waxa wey noqdaa waa wax weyn weeye waaada wacaada muscab ibnu cumayr wacaada waa laabtay muscab ibnu cumayr ilaa makata maka u laabtay qabla xuluuli mawcid اlxaj waqtigii xajka intuusan gelin yaxmilu xaaluu sido bashaa'ira hada اlfawsi guushaas bishaarooyinkeeda intaan waqtigii xajkoo la ballamo nabigu uu la ballamay raggii uu soo diray aan la gaarin uu maka u laabtay isagoo bishaarooyinka nabigu u sheegaya qabiil qabiil ay u islaameen nimanka taariikhu dabariyo xadiiska ku yaalla baycatu lcaqabati haaniya baycadii ama ballankii labaad ee caqaba caqabatu mina nabiga ay kula galeen ansaarta baycatu lcaqabati lula waa ka soo gudubnay sanadii labiyo tobnaad oo hijriyada ayay ahayd wa fii mawsimi اlxaj xilliga xajka sanata alaaata cashar min annubuwa sanadii saddex iyo tobnaad ee nabinimada markii nabiga nabi laga dhigay laga soo bilaabo saddex iyo toban sanadii ahayd qadima waxaa soo galay kaiirun in badan oo min ahli yariba reer yarib ka mid ah intaas badanoo min almuslimiina muslimiin ah iyo walmushrikiina gaalo way xaji jireen wax badan soo ogaanay marka mushrikiintiio xajka u socda oo xajina iyo muslimiintiio xajina ay soo raaceen oo labaduba xajka u socdaan laakiinna nina wuxuu leeya labayk allaahuma labayk لبyk لا شhريiكa لka لبyk إن الحمد ونعمة لka والملك لا شhريiكa لka nina wuxuu leeya لبyk اللهuma لبyk لبyk لا شhريiكa لka إلا شhريiكا هuوa لaka تملك وmا ملك intaasuu ku dara nabiguna uu leeyahay od war halkaas ku joojiya war halkaas ku joojiya markay لبyk لا شhريiكa لka ay maraayaan إلا شhريiكا استiثنaha ayuu leeyahay od war halkaas ku joojiya kama yeelayaan marka kama yeelayaan waa isla soo xajiyeen waqad qarara waxayna go'aansadeen almuslimuuna muslimiinta allaa yatrukuu inaysan ka soo tegin rasuulalahi rasuulka ilaahi sal اlahu calayh wasalam bimakata maka inaysan uga soo tegin yatuufu xaalu wareegayo fii jibaaliha buuraheeda wayudratu xaal la cayrinayo wayakhaafu xaalu cabsanayo markaa muslimiinta ka soo xajiyey madiina oo yasrib markaas la dhihi jiray go'aanay soo qaateen waxay idhahdeen nabigii ilaahay rasuulkii ilaahay oo waxa weeyaan madiine joogo oo maalin kasta la cayrinayo oo buurahaas ka wareegayo oo ciyaalka iyo maangaarta dhagxaynayaan yaanan ka soo tegin annagaa ilaahay dad naga dhigay annagaa ilaahay waxa weeyana ciseeyey islaamkii qabiilkeenniya qaatay annagu aan soo wadanoo difaacano nabiga saasay ku soo heshiiyeen marka muslimiinta madiine ka yimi fatasaluu waa la xiriireen bihi nabiga siran si qarsoodiya waxa weeyaan meesha haddaan islaamku jahran uga soco karin oo si daahira aan loo sheegi karin waxay tahay dariiqada nabiga iyo saxaabada aan ka baranay in si qarsoodiya diinka loo sheego si qarsoodiyana laysku warsado waxa weyan waa diintii nabiga sala allahu calayh wasalam si qarsoodiyahay marka ula xidhiireen fataslu laakiin haddii meeshii muslimiintuna haystaan hadda siri in muslimiinta dhexdoodii siri laga sameeya waa waa fitan iyo shar iyo balaayo laakiin meeshii haddii gaala haysato in muslimiintu arrintooda si siriya u wataan waa diinka saxiixa oo aysan awood u lahayn inay muujistaan fatasaluu way la xidhiireen bihi nabiga siran si qarsoodiya waatafaquu waxay isku waafaqeen calaa caqdi ijtimaacin fadhi in la qabto fadhigaasoo siriyin sir loo nisbeeyey waxay isku waafaqeen fadhi siriya in la qabto inta xajku socdo oo la qabto fadhigaasna fii awsadi ayaami tashriiq ayaamu tashriiq maalmihiisa kan ugu dhaxeeya maanta labiyo tobnaad weeye leylan wakti habeenana la qabto haddana waxay kaloo isku waafaqeen marka waxay wey fadhi in la qabto waktiga la qabanaa waxay kaloo isku waafaqeen makaanka lagu qabana makaankan oo isku waafaqeen fi shicbi gosha waa in lagu qabto alladii goshaasoo cinda jamrati alcaqaba jamratlcaqaba saddexda jamro midda maka xaggeeda u xigta midaas gosha agteeda ku taalla in lagu qabto shicbiga waxaa la idhahdaa labada buurood wadada udhaxay meesha labada buurood udhexeeya waadiga yarka a la idhahda marka waadiga yarka ahee waxa way jamratulcaqaba ku dhow halkaasa lagu qabto waqtiguna waa ayaamu tashriiq dhexdiisa waa habeenka labiyo tobnaadka habeenaana laga dhigaa sidaasaa lagu heshiyey waxaana la rabaa qof kasta markuu soo socdo inaan gaaladu arag ee si qarsoodiya meesha la iskugu yimaado meeshaas oo alamaa jaa markuu yimid almawcidu waktigii lagu ballamay oo habeenkii labiyo tobnaad ah naamuu waa seexdeen fii rixaalihim deegaanadoodii rixaasha waa meeshay deganaayeen ila xujooy walba meelay degantahay mina meelay degan yihiin marka meeshay deganaayeenay seexdeen qolo walbaaba maca qowmin tolkooday la seexdeen gaalada ahaa oo ilaa qoomqooma loo wada socdaa muslim iyo gaalaba marka qolo walbaaba qowmka qabiilkoodii la seexdeen ayadoo la og yahay ballankiina caawa inuu yahay xataa idaa madaa markuu tegay uluثu leyli اwal uluثu leyla habeenka saddex meelood hal meela uludka alawalu horeeye markuu tegey akhaduu waxay bilaabeen yatasallaluuna inay dusaan markaas waxay bilaabeen mid mid inay u dusaan midaa kacaa iska fiirina dhinacyada wax gaalaho soo jeeda haddaan la arag furdug uu leey kaasuu carara kaasuu goshii tega kala kacaa dhinacyadu fiirina mid hadduu dhow yahay kaasuu qanjaruufana hore usii wadana saasay bilaabeen yatasallaluuna inay dusaan fayakhruju waa baxa arajulu hal nin warajulaana labaa baxayaan xataa ijtamacuu ilaa ay iskugu tageen cinda alcaqaba uma baahna mobayl iyo wax laga buuxsado iyo saacad iyo galalow tira waxaas uma baahno waxaas waxaa u baahan wax qalbi madooboo qalbiga ka dhintay ee dadkan waa dad qalbi nool damiir leh waxa weeye saacadda ay ku talagalaan iyagoon wax saacada haysan waktiga lagu ballamay waxa wey hurdadu ka soo boodaya ala dad fakeraya wey dad fakeraya wey xata اجtamacuu ilaa ay iskugu yimaadeen cinda alcaqaba caqabada agteeda wahum ayaguna alaaثaة وasabcuuna rajulan waa labi iyo to waa saddex iyo toddobaatan nin iyo laba dumara شhan iyo toddobaatankaasay ahaayeen wahum ayagu alaaثaة وasabcuuna rajulan waa toddobaatan iyo saddex nin اثnaani وasituuna min alkhasraj reer khasraj waa ka badan yihiin lixdan iyo labo waa reer khasraj wa axada casharana min alaws weeye wa macahum waxaa kaloo la jira imra'atani laba dumara labadaas waxay kala ahayn nasiibatu bintu kacab gabadha la dhihi jiray nasiibatu binti kacab oo min bani najaar ka mid aheed iyo gabadhii saxaabiyaddeedu la dhihi jiray waa asmaa bintu camar min bani salima rag iyo dumarba meeshiyaa la keenay meeshiyaa la keenay wa jaaahum waxaa u yimid rasuululahi rasuulka alla sala allahu calayh wasalam rasuulka alla u yimid yaa la socda rasuulka wa macahu waxaa la socda camuhu adeerkiis alcabaas ibn cabdilmualib adeerkiis ayaa nabiga la socda alcabaas ibn cabdilmualib wa kaana adeerkaasu calaa diini qowmihi tolkiisa mushrikiin quraysh diintoodii markaas haystaa waa gaal qabiilnimada ayaa lagu soo waday dacwada in alla intay tabar yareen fiiri waa kaafir inuu la socdaa nabiga sala allahu alay slam markaas markaasuu kaafir ahaa kadib waa islaamay cabaas wuxuu ula socdaa ammaanka wiilkiisaas inuu hubsado qolada qaadanaya nabiguna wuu soo sheegay niman muslimiin ha ii yimid waxay rabaan inay i wataan beled kalean u wareegi raba adeer ilaa awal baa sagada raggi difaacayuu ahaa tolnimadaas ugu sheegana tolnimadaas ugu sheegana marka arrintaasaa jirta markaasuu leeya gacanaan hubo waa inaan kugu wareejiya tolnimaa naga dhaxayda hadda annagaa ku difaaci jirin qabiilnimanku anigu diinkaaga ma aaminsani ma garan laakiin wiilkaygiya saasaan kugu difaaci jiri gacan aan hubo waa inaan kugu wareejiya ama aad ila joogta oon ku waardeeya i marka qayrka inaad qabiilka u adeegsato oo kugu difaacaan ooy kugu garab taagnaadaan waa min addiin ma waxaa qabiilka ku dhex degay qabiilka ka carar qabiilka ka carar waa dalaal wey yaa ku yidhi waa laga carar waxa weeyaan qabiilka shartooda ka carar waxa laga cararaa waa qabaailka shartooda qabiilaa la isku dilaa siyaasa fircuniya la raadinaa waxaas xaaraantaha kala qayb noqon laakiin inaad diinta iyo dacwada ay kugu difaacaan waaba dariiqada saxda aheede igu difaaca de taad khayr wadato adeerkiisaa la yimi laakinahu adeerku axabba wuxuu jeclaaday waa cabaase an yaxdura inuu xaadiro ka qayb galo amra ibni akhiihi wiilka uu adeerka u yahay arrintiisa oo wayatawahaqa uu u adkeeyo lahu asaga wayatawahaqa uu ballanka u adkeeyo lahu wiilka ballanka uu la gelaya nimanka wadana inuu ballankaas u adkeeyuu rabaa wa kaana alcabaas cabbaasa wuxuu ahaa awala man takalama qofkii ugu horreeyo fadhigaas ka hadla keligiisaana gaal ka jooga isagana ugu horreeyo fadhigaas ka hadla moogtahay gaal inaad la fadhiisato ood arrin kala hadasho waxa weyn xaaraam weeye waa dalaal inay ka mid tahay moogta gaalka waad la fadhiisanee laakiin waxaad kala hadlaydaa waa inaysan shar ahayn ee ay tahay wanaag inaad kala hadlaydo soo ma jeed ha wanaagaad kala hadle diinta ilaahay sharta in laga daayo in la difaaco waxa weeyaan taasaad kala hadli kartaa muslimiinta dhibka in laga daayo taasaad kala hadli kartaa shirki oo dhan ninka koobaad hadlayaa waay waa cabaas waana kaafir markaas soo ma jeedi laakiin waxa uu ka hadlaya waa dan diineed waa dan muslim maaha dan gaalo oo ka hadlaya nabi maxamed in la ilaaliyo wey oo amnigiisa la sugo waana shayga ugu weyn oo diin islaam ah soo ma jeedo isagaa ugu horreeyo hadle fa qaala lahum wuxuu ku yidhi ina rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu alay slam wuxuu la hadlaa nimankii oo waxa weyn ansaareed fa qaala cabaas wuxuu ku yidhi lahum ansaartii ina rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam laa yazaalu ka suuli maa fii cizin awood inuu leeyahay min qowmi tolkiis xaggiisa waxaan idiin sheegayaa ninkan si kastaba ha loo dhibo awooduu ku leeyahy tolkiisa oo qabiil xoog uu ka dhashay oo difaaca wa manacatin difaac ayuu ku leeyahy tolkiisa wa manacatin difaac fii beladihi magaaladiisa maka difaacuu ku leeyahy fain kuntum haddaad tihiin tarawna kuwa u malaynaa annakum idinka waafuuna lahu inaad u oofinaydaan bimaa dacawtumuuhu waxaad ugu yeerteen ilayhi xaggiisa wa maanicuuhu inaad ka difaacaydaan minman khaalafahu qofkii khilaafa fa antum idinka iyo wamaa taxamaltum waxaad xambaarateen oo min daalika arrintaas wuxuu ku yidhi waxaan idiin sheegayaa macnaha fiiri wuxuu ka dhigaa wuxuu caddaynaa wiilka meel cidlaa ma yaalule ha ka dhigan ina qof oo waxa weyn haad geel geed waayo meel cidlaa taagan waxaan idiin sheegayaa tolkiis waa difaaca difaacuu haystaa waardiyuu haystaa awooduu ku leeyay haddaad maanta ballanka aad gelaydaan aad aaminsantihin aad ballankaas ka soo baxaydaan oo aad ka difaacaydaan dadka khilaafsan dee waxa aad go-aansatay inaad dusha saarataan ku dhaqaaqa oo wata haddaad aaminsantihin aadna ballankaas ka bixi karin oo hadhow markii carab iyo cajabi idinku soo yaacaan aad wax weyn meel cidla dhigi doontaanna hadda uga taga tolkiis dhexdiisa ha ka wadinina intaas waa intuu u yimid cabaas isagu marka waa qodob aad u muhiim taasuu ku yidhi wuxuu yidhi fain kuntum haddaad tiin tarawna kuwa u malaynaa annakum idinka waafuuna lahu inaad u oofinaydaan bimaa kii dacawtumuuhu aad ugu yeerteen ilayhi xaggiisa wa maanicuuhu inaad ka difaacaydaan haddaad aaminsan tihiin miman khaalafahu qofkii khilaafa fa antum wamaa taxamaltum idinka iyo waxaad dusha saarateen oo min daalika ballankaas ah aan iskaga kiin dhexbaxaya macnaha wailaa ay in lam tuwaafuuhu haddaadnaan u oofinayn min alaana haddeer fadacuhu ka taga haddaadnaan ballanka u oofayn hadda ka taga ood meel cidla hadhowga ku dayici doontaan wiilkayga saasuu yidhi faajaaba waxa uu jawaabay almutakalimu midkii ka hadlaayay canhum ansaar ansaar afhayeenkoodii aa u jawaabay wa huwa ninkaasuna albara ibnu macruur weey wa qaala wuxuu idhi nuriidu waxaan rabnaa alwafaa'a ballan oofin wasidqa run wabadla alarwaaxi nafafyaal inaan bixinno duuna rasuulilah rasuulka ilahi ka sokay sala allahu alay slm annaga waxaan doonaynaa inaan oofinno ballanka nabiga maanta la galno waxaan doonaynaa hadalkeenna inaan run ku sheegno waxaan doonaynaa arwaaxdeen nafteenna inaan bixinno annagoo nabiga difaacin oo aan naftayda ku difaacno nabiga oon annagu u dhimanno difaaciisa kaasaan doonaynaa ee fatakalam hadal yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow saasuu ku yidhi bara ibnu macruur ayaa ku yidhi hadal rasuulka ilaahayow fatakalam hadal yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow fakud u qaad linafsika nafsadaada walirabbika rabbigaagana u qaad maa axbabta waxaad jeceshahay waxa weeyaan qodobada ama bunuudda lagu heshiinayo hadda sheeg waxaan ku ballamayna waxaad ilaahay u qaadaydo ballama sheeg intaas waa in ilaahay loo yeeraya waxaad adugu naftaada u qaadayda sheeg intaas waa inaad ii yeeraydaan waxa nabiga loo yeelana iyana diinkii sheeg ballan weeye inaan naftayda u baxayna saasay yidhahdeen fatakallama rasuulu llah rasuulka alla hadlay sala allahu calayh wasalama fatalaa waa aqriyay alqur'aana qur-aan sheeko qubanaa macfi male ummad markaad la hadlaydo diin haddii laga hadlaa waa in daliil la keenaa allaa yidhi nabigaa yidhi waxa weeyaan sheeko qubana iyo qisas waxa weeyaan maya fatala alqur'aana qur'aankiiyuu aqriyey wa dacaa dadkiina wuxuu ugu yeehay ila allaahi allah ha dadka lala hadlanaa muslimiina day dacwo dacwo dacwo idin kale magaalaa meeshaa joogta midaa yidhi meelaa laysgu yimi markaasuu hadlay uu yidhi dacwada hadde waa in laga hadlaa dadka diinta iyo kayrka loogu yeeho horta hadalka quruxso horta hadalka quruxso uu yidhi oo meeshaa dacwo kalena meeshan gaalo ma joogto diin loogu yeeree waxaad tidhahdaa tacliim dheh dadka in la baro diinta dacwaa laleeyahy waaa iyadoo muslimiin lala hadla nabigu diintii ugu yeeraa laleey meshan yaa fadhiyey muslimiinaa fadhiyay odagaas marka laga reebo soo ma jeedid marka dacwo dadka loogu yeera kayraa loogu yeera qofka wadacaa dadkii wuxuu ugu yeehay ila llaahi allah waraqaba waa jeclaysiiyey fi lislaami islaamkiiyuu jeclaysiiyey dadkii washtarada lirabbi rabbigiis wuxuu u shardiyey o an yacbuduuhu inay allah caabudaan waxdaw keligiis xaalu yahay walaa yushrikuu bihi aysan alle la wadaajin shay ashay waa kaasa xaqa ugu weyn waa kaasa haddiiba diin laga wada hadlaa haddii la ballamaa muslimiinta diintooda halkaasay ka bilaabataa alla keligiis ha la caabudo yaan cid wax loogu dari waa kaasa diin islam halkaasuu ka bilowda diin aan taas ku dhisnayn ma ahan diinti islaamka ma ahan tii islaamka ma aha dadka yaan la kala cayrin haddii layidha alla kaliya hala caabudo dadku waa kala cararayana ka daaye dadka khayraadka kale kala hadlo war salaada hala tukado war ilaahay ha laga cabsado war adkaarta hala badiyo haas adkaaru kama ansaxaydo salaadna kama ansaxay mushrik adkaara ka ansaxeed xad adkaaru sheegi maydaa ka ansaxayd xad ulugoyni maa tiraadid waxa weyn intaad cadaabkii ka tegin carunka mudmuudso maa tiraadid ay tahay salaad tuko salaad maba ka ansaxayda mushrigba weeye waa inaad tidhaahdo alla keligiis caabud rabbi keligiis tuug rabbigii teligiis tala saaro qodobka koobaad oo laga hadla waa kaas wey saasaa nabigu ballan kula gala dadka isku imaana diinaa loo gargaaraa waxa kow laga wada hadla waa inay noqoto alla keligiis in la caabuday ballanka koobaad waa inu kaas noqdo in ilaah cibaadada loo dayna washtarada nabigu wuxuu u shardiyey linafsi nafsadiisa iyo walirabbi rabbigiisba kuwaan soo socdana rabbi iyo rasuulka waa loo shardina annahum ayagu liannahum ayagu meeshaan xoogaa tacliila ku jira maxaa yeelay wuxuu ugu shardiyey annahum liannahum ansaarta qaaluu waxay ku yidhahdeen lahu nabiga calaama nubaayicuka maxaan ballanka kugula gelayna noo sheeg waxa aan ballanka kugula gelayna saasay yidhaahdeen fa qaala nabigu wuxuu yidhi cala samci waaaca inaad imaqlaydaan oo aad i adeecaydaan fi nashaadi marka la firfircoon yahay oo arintaas markaas la qabanaa niyad loo hayo iyo walkasali marka la wehsanaayo waxaa la rabaa marna marna shaqadaas la qabanaa qofku nashaad u leeyay naftaada rabtada marna waa xaalad adag naftiyaa daallan abaaraa jirta gaajaa jirta cabsiyaa jirta markaasoo kale alla yaa qayrkaa kugu furta asleeda maantao kale adiga kaa daaya meeshaan hebel kale u dira marka xaaladdu markay fududaha iyo markay culus tahayba inaad adeecaydaan waana qodobka ay ku socoto idaarada muslimiinta hadduusan jirin samci iyo daaca wax kala socda male maaha qaabka dimuqraadiyadda saddex qofoo sinan maaha ya oo waxa weyan hebel waxa weeyaan kooxdiiyaa shirtay way ka xayuubiyeen madaxweynnimadii asagiina shalayuu hadlayoo baarlamaankiiu kala diray waxaas waa shaqo shaydaan shaqo shaydaan wey shaqo shaydaan wey waxaas waxa weeyaan nabiga ballankiisiina maahan diin islaamna shaqo kuma lah ya saddex shaydaanoo waxa weeyaan oo mid mid xukumo la erag oo mid walbaa mid ka xayuubinaayo ya waxaas diin inaad taqaano diinulislaam inaysan ahayn ee diinulkufaar ay tahay saas inaad u fahamtaa la rabta diinulkufaar wey diinulislaam maaha ya diinulislaam waxay tahay hal imaam muslimiintuwas inay leeyihiin midkaasna samci wadaac markuu dhintaa mid kale la helaa bes intuu joogo bis hal shay aan looga qaadi karaa ilaa an taraw fiihi kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaana intaas shantaas sharti waa in la helaa kufri waa in la arkaa bawaax waa inuu yahay cindakum waa inay dadka cindiye leeyihin dadka hadlaa mujtahidiin mulaqa waa inay yihin ma ahan waxa weya arday iska qaqiyo oo yidhi waa gaaloobay cindiya dad le waa inay hadlaan saasay yidhahdeen culamada mujtahidiinta cindakumay ka soo saareen min allahi fiihi burhaan min allahi fiihi burhaan waa maxay qaala allah iyo qaala rasuul aayad qur-aan waa in caddeeda qofku inuu gaaloobay ee wadaad waxa weyn yidhi waa gaaloobay sheekh a yidhi oo dembiguu ku gaaloobay dembi hebelu sameeyey caalim hebel aana qaba inuu gaalayo qofku waxa sameeyo waxba qiimaama waxaas waxba waxaas uma gaaloobay alxaqu waxa wey alkufru xaqu llahi uma rasuulih ya kufrigu waa xaq alle iyo rasuul yahbutu binnasi laa biqowli fulaan aayad qur-aanu ku sugnaada iyo xadiid hebelaa yidhi kuma sugnaado imisaa hebel yidhi hebelaa yidhi xanafiyadu kutubahay ku qoreen caalim nin ah qofki yidhaahdaa midki caalimkii ya caalimkii yara waa gaal nin caalima taa tira caalimkii yarka ah ood xoogaa yeesto kaafira kutubadu waa weynay ku qoranta xanafiyadu hal caalim hadaad yeesto inaad kaafirta waagii hore t waaan moodi jiray oday reer miiga iyo reer miigu fiqi weyn yahayaan mo ee laakiin xanafi u badan yahy waxa weeyaan wadaado oo xoogaa wax soo aqlaqlaqbaysta u jooga markaas ninkii waxay dhahan haddaad i caydo naagta waa kaa furmaysa waa la yahay jir waaan jir war xay dadka u gubaysanaya ilaa xanafi ay ku tiirsan yihin oo waxay ula jeedaan caalimkiiyaan ahay dad i caydana gaala noqe ninku garoga naagta waa ka furnay soo maha masaladu meeshay ku xidhan tahay fiiri fogaanteed hal caalim ninku hadduu caayo khalas kaafir naag iska daaye xataa wax waa in la dilo marka waxaas kuma sugnaado kufrigu kufrigu yahbutu binasi aayad qur-aan xadiid ijmaac waa in waxaasu ku sugnaana taasuu ku sugnaada marka markaasuu imaamku dhaca madaxweynihii meesha ka bixi kara marka la helo kufri bawaaq cindakum oo dad cindiye leh mujtahidiinta ay soo saaraan aan arday iska qayliba maaha iyo caamahada shay indiyadad burhaan aayad quraan iyo xadiis waa in lagu keeno soo ma jeedid markaas imaam muslimiin ma noqon karo khalaas waa ka dhacay laakiin intii ka horayda hadduu xataa faasik iyo asaga imaamka muslimiinta kaasaa la adeeca allah la caasi markuu yah ale lagaa yeeli ma lakin imaamkii waa inta kalena lagu adeeca hada huwa diin laakiin wax iska daba qayliyaaya hebel xashala laga xayuuba iyo daraada laga xayuuba iyo berriyo soo socoto isagiyo noolagan soo taagana berri laga xayuubaa xaas wax qiimaa male xaasna waxba kuma kala socdaan marka calى samci wadaaca ayaa nabigu ballankula galay fi nashaadi wاlkasal marka ay nashaadka leeyihin fircoon iyo markay weysanayaan saddex wa calى الnafaqati inay wax bixiyaan fi lcusri xaaladda curayska ee faqrigu jiro iyo walyusri xaalada ay waxaystaan maxaa yeelay diina loo gargaara waa la jihaada marka la yidhaahdo koow maala la raba asagaa koow ah nafta asaa ka horeeya qur-aankuna aarka waa aayada yar maahane aarka maalku hormariya jihaadka marka naftii maalka laga sheega maxaa yaele maalka haddaan la hormarin naf maba imaan kartaba ilaa waxa weeyaan seeftii lagu dagaalamaya ama xabadii la ridaaya rasaa lacag rabta lacagay rabtaa marka waa in marka horeto maal la bixiya idan marka muslimiintii waa inay waxa weya markay rabaan inay diin allogu gargaaraan waa inay maal huraan hadduu ciriiri jiro iyo haddii qaninimo ay jirtaba taas maa midda saddexaad tan afraad wacalaa an taquumuu inaad istaagtaan filaahi allah dartiis laa tan afraad wacala almri bilmacruufi wanahyi cani lmunkar in wacala alamri in la faro bilmacruufi shayga wanaagiisa la yaqaan iyo wanahyi in la reebo canilmunkari waxa sharciga lagu inkira tan afraad waxay tahay oo ballan laydinkaga rabaa qof kastoo idin ka mid a munkar meeshuu ku arko inuu inkiro wanaag laga tegey markuu arkaan uu dadka faro sababtoo ah waa sababkii tamkiinka ilaahay dad meel ma makaniyo haddaysan xumaanta reebin aladiina in makanaahum fi اlardi aqaamuu الsalaa waatawu zakaa waamaruu bilmacruuf wanahu can اmunkar asbaabu tamkiin wey waxaa la rabaa dadkan diinta u gargaaraa inta naftooda diinta ku tabaqaan maahan qof asagiiba taarku salaa salaada lagu karin oo lahalla tukado kaas wax qiimaa ma leh inta naftooda ku tabaqaan waxaa la rabaa inay dadkan ugu yeeraan diinta oo munkar kasta oy arkaan ha yaraad ha badnaata ay diidaan wanaag kasta oy arkaan in dadku ka tegayna ay yidhahdaan wanaagga hala sameey yaan laga tegin ilaa waa sababka ilaahay ku makani laha awoodda ku keeni laha iyo gargaarka alleh taasna waa wuxuu ballan kula galay wa calaa an taquumuu inaad istaagtaan filaahi allah dartiis allah dartiis dan kale waa inaysan jirin laa ta'khudukum xaalaysan idin qabanayn filaahi alla dartiis lawmatulaa'imin mid wax eedeeya eedayntiis taana waa arrin aad u muhiima diinaan u gargaara markaad timaa waxaad diyaar u noqotaa in waxa weeyaan caalamka agarkiisu ay seefaha kugu soo jeedinayaan waa inaad ogaataa idan waxa weeyaan haddaad hadhow raragubyo doonto oo waxa weyan aad dhibso doonto marka lagu dicaayadeeyo oo lagu caayo oo lagu xanto oo lagula dagaalamo haddaba waxa wey baabkaasi gelin dadkeedii ma tiidi haddii kale waa inaad dulqaad u leedahay mar hadday alla dartiis tahay waxaad ku taaganta dad hadda dalaal ku taaganta oo lagugu eedeeyo waa sax inaad ka cararto wey ka harto dalaalka laakiin xaq haddii yihiin waxaa lagugu eedaynaa waxaa la rabaa inaadan u eeban yihin oo marka horeba aad ogaato xaq markaad sheegto inay akaru naasi xaqa ma rabaan inay kugu dhibsanayaan inay kugu caayayaan inay kugula dagaalamayaan waa inaad u talagashaa oodan u aaban yeelin dadka badankoodiya iga soo horjeeda iyo dadka badankoodiya i caayaya iyo dadka badankoodiya waxawan ila dagaalamaya midna waa inaadan u aaban yeelin ilaah dartiis mar hadday tahay khalaas ikhlaas maxaa meeshaas ka baxay haddaad doonayda in amiir lagu yidhahdo gaari yaro midooba qurux badanna aad hesho geedka gaari maydid oga adduunkaaga waad ku qaadqaadan afar beri laakiin ma gaarid ilaah uma adan gargaarin waa la hoba aakhirana wax gura mayd waa in maqsadkaagu uusan ahayn dan adduun hogaa dhaqaala jafjafo mar hadday tahay meel gaari maydid diinna ku gargaarsama maaa ikhlaaskiya lumaysoo maaha kaliya waa inaad rabto adiga waa inaad maalka bixida maal raadis aad adigiiba tahay khalaas waa kuu dhammaad waa inaad adugu rabta inaad wax ku biirido maalkaaga soo ma jeedid ikhlaasaa la rabaa filah iyo dulqaad aad adagtiisimo u leedahay cadowga inaadan dicaayadooda iyo waxa weeyaan gacantooda midna aadan uga abayeelin lix wacalaa an tansurunii inaad ii gargaaraydaan idaa qadimtu ilaykum markaan madiina idinkugu imaado wa tamnacuunii aad iga difaacaydaan mimaa kii tamnacuuna aad ka difaacdaan minhu xaggiisa anfusakum nafafyaalkiinna waaswaajakum zawjooyinkiinna wa abnaa'akum wiilashiinna walakum ljana waa kan mushaadkiina waxaad intaas markaad oofidaan mushaar u leedihiin janno iir la dhihi maa waa laydin dallacsiinaa mushaar fiicana laydin siinaa hadhow anugu haddaan dhintaad kursiga qaadaydaan waxaas ma jirto waxaasoo dhan inta u socotaa diin u gargaari mayd mushaarka aad sugaydaan walakumuljanna intaana waa baxayda saas weeyaan dadka dad gaara waa qodobada lagu aas-aasayo waxa weeyaan jundiga u gargaaraya ilaahay ciidanka alle u gargaara waa kuwaasa ciidan kastoo dariiqan ku dhisan ilaahay u gargaaraa khalaas wey ilaahayna waa u gargaaraa ciidan kastoon sidaan ku dhisnayn khalaas wey waxa wayn afar beri ha ku qaadqaateen waa wareegayaan taarikhda dib uga sheekayna toddobo wa fii riwaayatin can cibaada riwaayad kaleo cibaado laga wariyey waxaa ku sugnaa baayacnaahu nabiga ballanaan kula galnay calaa an laa nunaasica almra inaanaan arrinka kula murmayn ahlu dadka haysta fiiri waa calaa samci wa dacdi qofka madaxnimo loo dhiibo nabigu waa imaamkii muslimiintoo dhan waxa weeyaan haddii unug la diraya ciidan aho toban askari ka kooban amiira loo samayna hadday kun yihiinna amiira loo samayna gobol iyo degma haddii la helo amiira loo samayna waa inaanan cidda talada haysata talada lagu qabayn ir taas iyo dimuqraadiyadu ma iswaafaqsan yihin islaamnimo waahay dimuqraadiya odinki lahay reeska waafaqsan yihin waa inaadan kula murmin soodinka aad afar iyo labatan sac farqa kula dhegen oo kursiga isla dhacaydaan ya afar iyo labaatan sac waa ka tuuray waa iga tuuray anaa ka tuuray igama tuuri karo qodobkaygaa diidan qodobkaaga hayqii maawlaad waxa weeyaan qofka talada haya waa inaan lagula murmin saas wey diin islaam marba hadduu muslim yahay ila laa an taraw fiihi kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaanun markaasaa lagula murmi karaa gaalnimo cad marka la helo koor lagulama murmi karo kursiga wixii dalaalow la yimaado waa la dhihi kara dalaalkaas ilahay uga cabso waana waajib in la yidhahda sida ugu usluubka ugu fiican laakiin waa inaan lala murmin sidaas weeye ballanaa nabi maxamed uga qaaday muslimiinta ijmaacayna kusoo naqliyeen ahlu sunnu imaam nawowi sharaxa muslim kusoo naqliyey faajir kastuu yahay inaan lagula inaan lagu qabsan karin kursiga faajir kastuu yahay hadduuba muslim yahay inaan kursi lagu qabsan karin marka kursi laisku qabsaa diinul islam shaqa kuma leh waa inaad ogaataa kursi laisku daba haysto iyo saddex madaxoo sinan iyo shan madaxoo sinan waxa weya diinulislaam shaqo kuma leh diinulislaam waa hal madax bees iyo inta kaleeto ka dambeeya waxa lagu adeecaana waa wanaag xumaan markuu la yimaada kursiga lagaa tuura kuma xigto ee waxaa la xumaantaas lagaa yeeli maa laakiin madaxnimada laguma haysto saas wey diinulislaam xumaantaas aad la timid lagaa yeeli maa ilahay uga cabso lagugu adeeci maa laakiin laguguma haysto kursigaaga saas wey wixii kaloo wanaagoodna amartaa la samaynaya saasaa la leeyahy faakada wuu qabtay albara ibnu macruur biyadihi nabiga gacantiisuu qabtay sal اlahu alيه wasalam wa qaala wuxu uhi nacam haa ballanaan kugula gelaynaa waladii allihiyaan ku dhaartay bacahaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimo xaalaad ku dheehan tahay lanamnacannaka waa kaa difaacaynaa mimaakii namnacu aan ka difaacno canhu xaggiisa uzurunaa hoosguntiyaalkayaga maxaa loola jeedaa uzuru waa dumarkayaga shayga ugu dambeeyo qofku difacda waa dumarkiisa waxa wey nin waxa weeyaan xaaskiisa loo socdo haddii naftiisa loo socdo xataa siduusan u difaacin u difaaca carabtuna weliba dad qiiro badan dayuusiin ma ahayn dad qiiro badan ahayn oo dumarka xaggooda ka dhinta ma ujeedaa dumarkayaga waxaan ka difaacnaan kaa difaacayna wy wax kale iska daaya macnaha nafta xataa waa kaa horumarinayna wy marka usuurta waxaa loola jeedaa carabtu waxay uga kinaayoota canilmar'a marna naftooda uga kinaayooda marka dumarkiya looga kinaayoonaa sida daahirka naftana waa uga kinaayoodan usurka waxa weeyaan waa jamcu zaare waxay kaloo uga kinayoodaan usurka can ilmar'a marka lanamnacanaka wallaahi waa kaa difaacaynaa mima kii namnacu aan ka difaacno canhu xaggiisa usuranaa waxa weeyaan dumarka yaga fabaayacnaa ballanaan kula galna fabaayicnaa ee ballan nala gal wey fabaayicnaa ballan nala gal fa naxnu markaasu weliba ay sheegeen waxay yihiin ay iska warrameen waxay dhahdeen dadkeenna ballanka kula gelayao kale waa kuwadaynaa na garo yaana waxay yidhaahdeen wala fa naxnu annaga wallaahi allaan ku dhaaranaye abnaau lxarbi wiilashii dagaalkaana ma ahin wa waxa weeyaan camba ku kora ya ma nihin baraf ku kor wiilal dagaalan wiilashii dagaalkaana annaga wa ahlulxalqati wiilashii hubkana waana dadkii ehelki hubka u ahaana waana macnaha dad dagaal kafac kafac kusoo jirayaan oo dagaali ka yaqaan iyo dagaal wuxuu yahay marka waxaanaan oqon dusha saaranayna waxaan naqaanaan gelaynaa wey waana runtood nimanka waxa weeyaan waa dad boqolaal sano dagaal kusoo jiray ahay nimanka ansaareen boqol iyo labaatan sana dagaal ku jireen oo qabiil soo ma jeedid marka waxay naxnu abnaau xarbin wiilasha dagaalkaan nahay wa ahlulxalqati wiilasha hubkana waana xalqadu waa hubka silaaxa wey warifnaaha dagaalka waxaan ka dhaxlanay kaabiran can kaabirin fac laga soo gaaro wey oday ka oday aabbaheenaa ku dhintay awowgaya dagaal lagu dilay awowgiis awowgiis waa lagu dilay adeerkay waa ku tegey toddoba adoon hadday noogu joogtaa saasaana anaga dadkayga kuwadaya ee dad dagaalka u cusub yahay mani oo hadhaw markii xabaddu isku dhacdo inta qoriga afka ku dhago allow saan yeela saan yeesha waa ma agga ujeediy kuula soo jeeda ya iiri markaasa cadow wax ka tara xabaddii muslim iyo gaala isku socota markaasuu inta akiyo soddon ku jirta inta afka ku dhegay oo erka u taagu yidhi allow saan yeela marka kaasoo kale ma nihin ay leeyihin fiiri kaasoo kale ma nihin saasay leeyihin soo ma jeedin saasay yidhaahdeen faqaatacu hadalkii asagoo wada baraa ibnu macruuf ayaa waxaa ka kala gooyey saxaabi kalea soo booday markaasuu inta is adkay waayey uu ka kala gooyey faqaatacahu waxaa hadalkii ka dhex galay abulhaytham ibnu tayihaan qaa'ilan xaaluu leeyahay yaa rasuul allahi rasuulki allow ina baynanaa annaga iyo wa bayna rijaali ragga waa yahuudda rijaashuu sheegaa nimankaan madiinay ka yimaadeen madiine saddex qabiil oo yahuudaha deganaa oo carabtan heshiis la gashay wuxuu yidhi ina baynanaa annaga iyo wa bayna rijaali raggan yahuudda xibaalan xargaa naga dhexeeya xargaha macnaa waa heshiisyaalkii waxa weeyaan cuhuudan wa rawaabita a loola jeedaa cuhuudan wa rawaabita xibaalan xargaa naga dhexeeya heshiisyaa naga dhexeeya wa inaa annagu qaadicuuhaa xargahaas waa jarayna xargaan u jarayna gaalo wixii nagala dhexeeyey isbahays dhammaan isbahaysyadii gaalada aan ku jirnay xargahaan u jarayna muslimaan ahay isbahaysina gaalaan kula jiraa waxa weya wax kuu socaa maaha waa inaad xarga gaalada goydaan xargaha gaalada kow kow kow waa inaad siidaa fa hal casayta ma dhici kartaa yidhahd dhammaanta inta wax alla waxaa xidhiirka u jarna gaalada aan is soo mutuxno ee ilaahay dartiis u eedowno markaad xoogaa xoog yeelataan waad naga soo tartaatin anugu qurayshan makadaydiiyana ku laabaa oo meel cidla ku soo dhacna ma nala dhimane ma nala noolaane saasuu weydiinaayo nabiguna ballan wuu yidhi waa xayaato iyo geeriba idinkaan ila jooga markaasa yidha wuxuu yidhi fa hal casayta ma dhici karta ma mudan tahay in naxnu annagu facalnaa haddaan yeelno daalika ballankaas uma adhara allaahu adharaka allaahu ilaahay uu ku guuleeyo an tarjica inaad u laabato ilaa qawmika tawka oo watadacana aad meeshaas nooga soo tagta ma dhici karta markaad cid kasta dartaa ula dagaalanno oo arrintu ay qaraaraato inaad ood awood yeelato inaad tawkaa iskaga laabato annaga naga tagta illa annagu shala mee cidlah waa annaga iskaga qaadanay ma dhici karta si saraxaha loo wada hadlo soo ma jeedin ma dhici karta fatabasama rasuullahi rasuulka alle waa dhool la cadeeyey maanad wax weydiinaydaan ma dhihi rasuulka alle wax waa la weydiiya soo ma jeed maanad weydiinaydaan xayta waxaad kula hadlaydaan ma dhihin fatabasama waa dhool la cadeeyey rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam wa qaala wuxuu yidhi bal iska daa inaan tolkay u laabto addama dam dhiigu waa dhiiggiin dhiiggiinu waa dhiiggayga walhadma alhad hudurnimaduna waa kaad hudur ka dhigtaan macnaheedu waa sidaa soo socota waxa weeyaan addama dam walhadma alhad horta hadmiga waxaa loola jeedaa ihdaaru dam hadmiga maanta dhismihii la duminaya maaha ihdaaru dami aa loola jeedaa macnaheeduna waxa weeye oo muraadku waxay tahay man dalaba damakum faqad dalaba dami waman ahdara damakum faqad ahdara dami macnuhuna waa saas addama dam macnaheedu waxa weeye ana man dalaba damakum qofkii dhiiggiina raadiyaa faqad dalaba dami waa qof dhiiggayga soo raadiya macnaha meelaan ku wada dhimayna meelaana ku wada ku noolaanayna wey waman ahdara damakum alhadma alhadmana macnaheedu waxa weeye wa ana man ahdara damakum faqad ahdara dami qofkii dhiiggiina hudur ka dhigo banaysta kaygu hudur ka dhigo marka waa idinla dhimana waana idinla noolaana wey sidiiyuna yeela xataa markuu soo xajiyey waxa weeye nabiga sala allahu alay sl hor uga la horowga la saddex maalmood xataa qof muhaajir ma joogaayu magaalada maka magaalada ay ku dhasheen ee adduunka inta beled ku taalla u fadliga badan nabigu dib dambe uga degay ilahay markuu ciseeyey madiinadiisiu degay ilaa ilahay ku oofsaday oo lagu aasay ilaa yomna uu ku jiro saas weeye siduu ballankii uga soo baxay nabiga sooma jeedi ana minkum anugu idinkaa idinka mid ahay waaba fasirayba wa antum minii idinkuna anigaad iga mid tihiin uxaaribu waan la dagaalamaa man xaarabtum cidaad la dagaalamtaan wa usaalimu waana la heshiinaa man saalabtum cidaad la heshiinaa saasuu nabigu ku yidhi sala allahu alay waslm wa fii haadihi laxdati ilbiriqsigaas alxaasimata ee wax kala jarayda arrintu meelay ka deganayda go-aan adagaa socda wa fii haadihi laxdati ilbiriqsigaas alxaasimata ee arrinta kala jarayda taqadama waxaa horay u soo baxay alcabaas ibnu cubaada ibnu nadla cabaas ibnu cubaada ibnu nadla wa qaala wuxuu yidhi hal tadruuna dadkiu la hadla dadkii la hadla wuxuu yidhi waryaada ma garanaysaan waxaad ninkan ballanka kula gelaydaan yaa waa lege yuusan dheelalaaba kugu gelina led lg haddee dadkaan cambaa ku koray ma garanaayan leg waxa weya waa xibin khatar ah oo neefka xibinta ugu qiimaha badan weeye waxaa la siiyaa qofka un dadkaas goobta jooga neefka lagu qalay qofka ugu sarreeyaa la siiya leg qof caadiya la iskama siiyo leg soo ma jeedi marka ninaan nin u keenay habeen madow ilaa mk ninaa nin ku soo hoyday neefuu qalay legiyo u keenay marka shansho iyo uma keenin bawdo iyo cudud legiyo keen waa xibinta ugu sarreeyey markaas hurduu ka kacshay wuxuu yidhi waa legayu dheer isagoo hurdaha iska cunay macnaheedu waa maxay macnaha waa inaad taqaan xibintanaad cuntay ila xilay leedahay berriya lagugu soo hoya adna imogta ha berriya habeen dambe adna lagugu soo hoyaa marka waa inaad taqaan waxa kugu maqan maana adoo caleebaya in iska laqlaqdo maa marka ninkan waa soo baxay wuxuu yidhi dhegaysta mas-uuliyadda aad dusha saaraydan ka fiirsad u ma taqaanaanu yidhi hadalkan maxaa ka dhalana hadalkan runtan idiin sheegaya carab iyo cajamiyaan la dagaalama wey nebi maxamedaan wadanaa ya markaasaan qodobadan ku adeeca macnaheedu waxay tahay carab iyo cajami ummadda oo dhan waa la dagaalama o xanuus maayo saasay ka dhigan tahay ee saas ma ku gasheen idinkoo jufadaas yartaho madiina degan inaad carab iyo cajami la dagaalamtaan ma ku qaadateen arrintu waa saas si un qodob hadal iskaga hadlaayo u qaadateen fiiri wuxuu yidhi inta soo hormaray hal tadruuna ma og tihiin calaa ma tubaayicuuna haada rajul ninkan waxa aad ballanka kula gelaydaan ma taqaanaan anaa idiin sheegaya dhegaystoydu tubaayicuunahu waxaad ballanka kula gelaydaan calaa xarbi alaxmari waalaswadi qof cad iyo qof madowba inaad la dagaalantaan ila dadku waa intaa soo ma qof cad iyo qof madow saas way ogow diinulislaam saxaan aan wada hadday tidhaahdo oo tira aniga diinulislaam saxaan wadaa ha la ogaado macnaheedu maxay ka dhigan tahay qof cad iyo qof madow baanaa la dagaalamaya hala ogaado waa saas macnaa intaan muslim ahayn intaan muslim ahayn anaa la dagaalamaya hala ogaado saasay ka dhiganta marka waa noocaas ilaa qof cad iyo qof madow intaa yartaa saxaabada maahane muslimiin kale ma jiraan marka dawlad kalo muslim ma jirto qabiil kalo muslim meel ku degan ma jiro muslimiintu waa inta nabi maxamed rumaydo yar soo ma jeedi marka saas weeyu yidhi yaysan arrintu idinka hoos bixi calaa xarbi laxmari walaswadi mid cad iyo mid madow dagaalkooda weeye aad ballanka ula gelaydan oo minanaasi dad ah fain kuntum haddaad tihiin uu yidhi nimankiina ballanka gelaya isaga waa ka mid fain kuntum haddaad tihiin qabiilkiisuu la hadlaa tarawna kuwa u malaynayo aaminsan annakum idinka idaa nuhikad marka la feento amwaalakum maalyaalkiina ilaa dagaalka dunyad maalku waa dhammaana magaal dagaalku ma ogtahay haddii dagaal yimaado laba shaya maalkii hal mara ku wada dhece maalkii badana ka shaqayn maydid ilaa dagaalaad ku jirtaa saacad kastana wuxuu cunay dagaalku waa cuna ilaa hubaa laga soo bixina qaybna waa lalaqa ma ujeeda marka maal lana cunaayo aan lana kobcinayn maxaa ka haraya waa la feenana soo maaha marka maalkiin inuu baaba'o inaad ku xisaabtantam arrintaana waa maalku hal la feeno dad la jecel yahay in la weynaana ku xisaabtamo maaha libinta in la wada gaaraayo rag ayaga dham libinta inay wada gaaraan oo ka sheekeeyaan rabaa guul sooma hooyaan cadowna ma riixaan yaa nin walbaaba hodhow inuu guusha ka sheekeeyuu rabaa marka xoogaa magaclaa iyo magacooda aan la oqoon inay dagaalku ku dhammaadaana la rabo laakiin inta magaca leh ay guusha gaaraan kuwaasu cadow ma riixaan casharaadtaa tegaayaan dadka loogu jeceliya dadka ayaa tegaayaan marka dagaalku sax yahay idaa nuhikad marka la feento amwaalukum maalyaalkiina musiibatan liajli musiiba dhibaato daraaddeed wa ashraafukum waxaa rabaa musiibatan min ajli musiiba min jihati musiiba waa tamyiise wa ashraafukum kuwiina sharafta le marka la feento qatlan min jihati qatlin xagga dil oo la laayo aslamtumuuhu haddaad dhiibi doontaan fa min alaana hadda ka tag marka maalkiini aad aragtaan hantidiioo baaba'ayda sida loogu dagaalamayey iyo raggii sharafta lahayoo la yiqiinoos dhammaanaya soo dhiibana laydin yidhaahdo haddaad maalinkaas u malaynaydaan inaad dhiibi doontaan fa min alaana hadda iska taga fa innahu dhiibista maalinkaas nabiga la dhiibo oo gaalo loo dhiibaa khizyu dunya waalaakhira waa adduun iyo aakhira dulgeed adduun iyo aakhira dulgeed wey wain kuntum haddaad tihiin tarawna kuwa u malaynaa annakum idinka waafuuna lahu inaad u oofinaydaan bimaa dacawtumuuhu waxaad ballanka kula bimaa dacawtumuuhu waxaad nabiga ugu yeerteen ilayhi xaggiisa calaa nahkati اlamwaali maalyaalka feenashadooda iyadoo la jirto macnaha maalka nuqsaantiisa iyo halaagiisa calaa nahkati اlamwaali maalyaalka feenashadooda feenta waxa la hahdaa lafta hilibka yarkaa ku dhegan markaad ka dhamayda lada waa feenta marka maalka feenashadiisu iyadoo la jirto wa qatli اlashraafi kuwa sharafta le dilkoodu iyaduu la jiro haddaad u malaynaydaan ballanka inaad oofaydaanna fakhuduuhu ku qaata nabiga saas oo ku wata fa huwa qaadashada nabiga la qaataa wallaahi allaan ku dhaartay khayr اdunya wاlaakhira waa khayrka adduun iyo aakhiro saasuu ku yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen iyagiina waa jawaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen fainaa anagu na'khuduhu waa qaadaynaa calaa musiibati alamwaali maalyaalka musiibadooda ku qaadayna mogta waxaa la rabaa wax aad gelaydaa inay cad yihiin qof raba inuu meesha ku soo galo barbarwaaqa iyo bashbash iyo isku dhuuqa laga helaya wax kama keeni karo waxay idhahdaan waxaan ku qaadaynaa maalkayagu inuu ku baabaa difaacan diinta iyo nabi maxamed sala allahu alay waslm saasaan ku qaadayna oon ku gelaynaa fainaa annaga na'khuduuhu waa ku qaadaynaa calaa musiibati alamwaal maalyaalka musiibadooda wa qatli alashraaf iyo kuwa sharafta la dilkooda saasaan ku qaadayna in madadoonadeenna u dhammaadaan madaxdeenna u dhammaato ragga sharafta leho dhan ay u dhammaadaan aan nabiga ku qaadayna sala allahu alay slm saasaan diyaaruna ee famaa lanaa intaasu cayaar maahane famaa lanaa maxaa noogu sugnaaday bidaalika arrintaas yaa rasulla noo sheeg mushaarkeena mushaarka aan sugayno oo maalka iyagu u dhammaanaa oo ay u dhammaanayaan raggeena sharafta leh sheeg rasuulka allow qaala nabig wuxu uhi aljanna janno wey waxaad sugaya sidaas wey dadka waa in halkaas ugu ballamiya ballacisooba idinka gobolkaana laydin dhiiba reer hebela taas meel laguma gaaray ha gobol qabaa ninkii u ninkii gobolka inuu qabtu raba wuxuu difaacaba ha wuu isleeyahay dad gobolka qabato ad ad gobolkii yaa qabaata ad ugu dhimato ninka walba wuxuu raba gobolka inuu asagu gaaro ha marka carruur yaroo cadow riixayna nin walba dabada ka riixa inta magaca lena gobolkay wada sugaya inay waali ka wada noqdaan taas waxba eber wey taasu cadow riixi ma ee waxaa la rabaa janno mar hadday janno tahay waa labada horumara kan ugu magaca dheer ugu sharafta dheer isqadima isaga isqadima ha wiilka yara isqadima odaga isqadima shiika isqadima nin walbaa janna u socda jannadaas loo wada yaaca khalaas markaas wey marka cadowgu jaba markaas wey marka cadowgu jaba laakiin inta magaca le oo sharafta lo hadday wada sugayaan xagga oo mushaar ka sokeeya janno jiro haba laga keeni mayo haba lagama keeni qaali waxay dhahdeen ubsud yadaka iri raali ku noqday mushaarkaas ubsud fidi yadaka gacantaada fa basada waa fidiyey suufiyadu waxay qabaan waa xaaraan ilaahay in loo caabudo janno waa qof sanab caabudo la mid yahin qofka ilaahay u caabuda waxa weyn aad janno hesha ama ilahay u caabudo aad naar naar yaadan geli ma ogola ayagu sanab ay caabudaan gabayayba ka tiriyeen waa qalad laakin waa dalaal nabiyadii iyo saxaabadii sidaanay ahaa ubsud yadaka soo fidi gacantaan ballanka kula galnee fabasada waa fidiyey nabigu yadow gacantiisa faqaamuu waa istaageen liyubaayicuuhu si ay ballan ula galaan nabiga faahada biyadihi nabiga gacantiisa ad a laysaga hubsanaa arrintu waa meel khatarhay jiilahay ka deganaysa faahada waxaa qabtay biyadihi nabiga gacantiisa ascad ibnu zuraara wa qaala wuxuu yidhi ruwaydan wariyar usuga war suga yaa la degdegi ruwaydan ay intadiruu shubay wax yar xoogaa suga ruwaydan war wax yar suga yaa ahla yafriba reer madiinow innaa annaga lam nadrib uma soo garaacin ilayhi nabiga xaggiisa akbaad alibili geela beeryaalkiisa macnaha nabiga uguma soo safrin wax kale waa innaa annaga lam nadrib uma soo garaacin ilayhi nabiga xaggiisa akbaad alibili geela beeryaalkiisa ilaa walxaal naxnu annaga naclamu aan ognahay maahane annahu asagu rasulla rasuulka alla inu yahay sala allah alay annagoo rasuulkii og aan u soo safarnay wa ina ikhraajaw bixintiisa alyowma maanta la bixiyo mufaaraqat lcarabi waa carab in la faaruqo kaafatan dhammaan waa arrintaasa la ogaado waa iska hubs arrinta inta goor la adkaynaa fiir maanta wuxuu hi nabi maxamed markaan maka ka warnoo la idhaahdo waxaa watay reer nimankii ows iyo khasra la dhihi jiray macnaheeda waxay tahay carab oo dhan nimankaas waa ka bixeen ummaddana waa ka takooran yihiin waxa wey waa in lala wada dagaalama saasay ka dhiganta xaqiiqadu waa saas diin saxiixa waxa weeyaan gaalo marna ma aqbasho marna ma aqbasho saas weeyaan mufaaraqat lcarab waa carab in la faaruqo kaafatan dhammaan wa qatlu khiyaarikum waa akhyaartiinna in la laayo akhyaartiinnaoo la laayo weeye wa an tacadakum waa inay idin qaniinto asuyuufu seefaha macnaheeda waxa weeyaan seefuhu inay idin cunaan oo idin qaniinaan fa imaa antum idinka tasbiruuna kuwii ku sabraaya inaad tihiin calaa daalika fa imaa antum idinka tasbiruuna kuwii ku sabraaya haddaad tihiin calaa daalika arrintaas fakhuduuhu nabiga ku qaata carab oo dhan aseefaha ina cunsii doonteen wa ajrukum ajarkiinnuna ujrada iyo mushqaayadda calallahi alla dushiisay ahaato waimaa antum idinka takhaafuuna kuwa ka baqaya haddaad tihiin min anfusikum nafafyaalkiina khiifatan cabsi fadaruuhu hadda iskaga taga fa huwa ka tegidda aacdaru lakum inin cudurdaar badan cindallahi allakiisa oo waxaad dhihi kartaan ilaahayo waa cabsana inaan difaaci weyn laakiin inta qaaday aan hadhow ilahayo difaaci waaye ilaahay kaa yeelima hadda goobtiisa aan uga tagno inta goor la iska adkayna fiiri waxay ku tusay moogta tahabutku rajulnibu tusaa ya waxa weya qofku inuu dadnimo leeyi tusaa tahabutka hubsashada arrinta laga fiirsado la iska hubsado qaalo waxay dhahdeen yaa ascad camid canaa yadaka naga wareeji gacantaada hanaga hay nabiga hanoo iskaga kaana aadini arrintaan annaga waxa weeyaan waa isnaqaana dagaale naga wareeji waa ku gelaynaa intaad sheegtay annaga ogaan ku gelaynaa naga wareeji gacantaada annaga beecaada la galne qaalo waxay dhahdeen yaa ascad amid naga wareeji canaa xaggeenna yadaka gacantaada fa wallaahi allaan ku dhaarannay laa nadaru inaanan ka tegayn haadihi lbaycata ballankan waxay rabta ha noogu baxdo walaa nastaqiiluhaa wallaah anaan dhahayn ha naloo celiyo istiqaalo waxaa la idhahdaa arrintii bal aad heshiiskii aad gashay inaad tidhao war arrintii xoogaa inaan ka baxaan raba ballankii iga raalli lahaa oo iga celi beecaad wax lagaa gaday xoogaa markaasaan kula xumaada beeci markaas le niyo arrintii xoogaa beeci hadda meelaan uga laabto hadda waajib xaqna meli laakiin ii celin xaagi qaadana waxay gacan qaato ii celidaa leer istiqaala nimankan beecay galeen ilaahay ballan la galeen beecay galeen marka wallaahana ha naloo cesho lahaynaya oo sida yadii hore aan iskaga noolaano hantidu ha noo baaqi noqoto ragguna ha ha noo joogeen waxa weeye arrintaana hanala ka celiyo dhihi mayna yidhan ee waa ku qaadaynaa naf iyo maal inay ku dhammaadaan oon janno yeelano waxay yidhahdeen fawallaahi allaan ku dhaarannay laa nadaru ka tegi mayno haadihi lbaycata ballankan walaa nastaqiiluha ceshi dalbi mayno in naloo celiyo ma dalbanayno faqaamuu waa istaageen ilayhi nabiga xaggiisa usoo istaageen rajulan rajulan ninnin ninnin wa baayacuuhu ballanay kula galeen nabiga ballan ayay arrintii kula galeen wa kaana wuxuu ahaa ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraara wuxuu ahaa huwa awalulmubaayiciina intii ballanka la gashay kii ugu horreeyey iyagu ah baycat lcaqabati ani ninkii ugu horreyey saxaabigii ugu horreeye gacan qaaday nabiga wuxuu ahaa ascad ibnu zuraara ayuu ahaa calaa arjax اaqwaal hawlyaalka kan ugu raajixsan waxaa kuu muuqda inkilaaf jiro inkilaaf jiro wa qiila waxaa la idhi bal iska badaayey abu haytham ibnu tayhaan ayuu ahaa wa qiila waxaa la ihi bal bara ibnu maxruur ayuu ahaa saddexdaas qowlaa ku jirta musnadka imaam axmedana xadiidku ku yaala amaa baycat lmar'atayn labadii gabdho ayagu baycadii waxbay ka galeen waa kanaa amaa baycat lmar'atayn labadii gabdhood ballankoodii fa kaanat qowlan afkay ahayd nabigu afku ballanka kula gala sidaas maynu ku ballanaa haa duuna musaafaxatin ma gacan qaadin halkaasna maxaa kuu caddaatay waxa weeyaan nabigu dumarka ma gacan qaadi jirin caaisha waxay tihi maa masad yadu rasuulilahi sala allahu alay slm yada mra'atin qof gacanta rasuulka weligiis gacan dumar ma aysan taaban oo ajnabi kaa macna yaa say u taabee waaba zina nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam gacanta taabashada ay ajnabi ku taabataa oo gacanta qof laba qofoo ajnabiga inay istaabataa waaba zino nabigaaba yimi sala allahu calay wasalam marka dadka dadka gacan qaadaya mara miyaa la haysan oo kuwa marada hadda iska xijinaaye mara inaad iska xijido iyo in kale waa isku mid xaaraan wey ibnu muflix waxaa wey furuucu ku caddayna sidaasay aimadii salafka u sheegi jire mara in la iska xijiyaa waa xaaraan saasay dhihi jireen xaaraan wey nabiga ma gara waaye mara inuu iska xijiyo ma gara wey mise marana ma lahayn waa la lahaa marka waxa weeyaan naag ajnebi ka taabashada aad taabaydaa xaaraan wey waa xaaraan taabashada waxa weeya nin iyo qof dumar ajnabi kala ay istaabtana waa zinu nabigaana zina ku tilmaamay sala allahu alay wasalam sida fiirinta la fiirinaaba ay zina u tahay wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وslm وbaarك عlى nabiyina mxamed